marka hore caasho yno aadaa ugu mahadsan tahay opportunitiga aan siiseen qaybta v o a-ga godi real estate waa tiam baa nahay oo u dhadhaqaaqo communitiga siiba soomaalida oo about eighty percent aan aan serviceka aan siino waxaana u taagannahay mar walba inaan communitiga wacyigelin xagga real stateka inuu wadankan yahay wadankoodii koowaad maanta ay boorsooyinka dhigtaan ay investment gashtaan bacdamaa caruurteynii ay wadankan ku kori doonto oona mar walba loo baahnaan doono inuu hooygeynii hadduu kii koowaad mee kii labaad inuu noqdo bacdamaa arintaas ay jirto oona very muhiim ah waxaan ku dadaalnaa inaan value communitiga ku soo biirino oo ah xagga real stateka hooy waxa la dhaho ora real state waxa la dhaho waa waa wax ka mid ah lifeka qofka qofka hadduu adress leeyahay awood buu leeyahay qofka adress markuu leeyahay freedom uu leeyahay qofka adress markuu leeyahay future meel uu dhigtay waa hagbad oo kale waa adigoo maanta lacag meel dhiganayo oo tomorrowna ka faa'iidi kartid waxaad tiri dadka macaamiishaan u adeegno siddeetan boqolkiiba waa soomaali maxaa taa keenaama inay gobolkii iyo magaaladii ku badan yihiin mise in ay soomaalinimada kugu soo raacayaan ooy ku aaminsan yihiin bacdamaa aan annagana ka soo jeedno communitiga soomaalida degan north america siiba minnesota oona aan xagga businesska real statekana aan information badan hayno ayaan waxaan ku dadaalnaa inaan anaga soo jiidano communitiga annaga aan u noqono dadkii direct garayn lahaa oo informationka u fududeyn lahaa oo mar walba dhihi lahaa invest garaysta oo barnaamijkaas gala oo oo diyaariya soomaalida communitiga oo servicekeena isticmaasha inta badan aniga nagu xirayin waa in inta badan wacyigelinteena ayay noogu imaadeen inta badan waxaan ognahay soomaalida guud ahaan degan dalkan maraykanka in yar ayaa ku dhiirata in ay guryaha iibsadaan maxaa ugu wacan bay kula tahay waxa ugu wacan aan dhihi karo waa information la-aanta qofka hadduusan information uusan haynin shaki badan iyo unknown badan ayaa la kulmaysaa thats why kambanigeenna bahdagodi realt aan mar walba u taagnaa inaan u fududeyno aan badino aan wacyigelino aan dhahno waad gadan kartaa hanweenidaada waad gaari kartaa thats why aan advertise badan u sameyno dad badanoo mataal ahaan ah jaradooda xataa aan mara qaarkood aan soo gelino si aan u tusno qofka kale oo walaalka ah inuu sidaasoo kale gaari karo because waxaan xasuustaa wadankan waxaan ka gadanay gurigii ugu horreeyay allah naxariisto aabahey cabdiqaadir faarax xasan waxaan garanayaa faa'iidada uu gurigaas noo lahaa ilaa iyo aan the whole family aan aan ka grow out garaynay oo kabacdina aan ka macaashnay oo afar jibaar lacagtii aan ku gadnay waagaas aan ku sii gadnay marka faa'iidada uu leeyahay xagga real stateka ayaa mar walba waxaan u nahay tiamkeena very passionate inaan communitiga aan dhahno hala kaco waa wax la qabsan karo intaad renti bixin lahayd qof kale mortgagkiisa baymentigiisa aad bixin lahayd guri aad leedahay adiga oo caruurtaadan ay ka faa'iidaan ayaa waxaynala noqotay wax muhiim u ah communitiga wakhtigan la joogo inta badan waxa aad u kacay qiimihii guryaha marka xilligan la joogo ma ku talin lahayd ama taladaada ku aadan ama aad siin lahayd dadka hadda raba inay guryaha iibsadaan maxay tahay wallaahi caasha waa su-aal aada u muhiimsan oo everyday nala weydiiyo maantadan bacdamaa aan ognahay marxaladda aan ka soo gudubnay last four five eight years haddana dowladda bacdamaa ay sicirka guryaha si ay u joojiso ay reedkii oo lacagtii profitka la saaran jiray kor ay u qaaday macnaheeda waa inuu guryihiina ay real statekii inuu soo jabo but caqabadana hortaaganaa waxay tahay qof walboo two years three years guri gatay waagii covidka lacag yar buu ku gatay qofkaasna ma keenaayo gurigii oo rent ayuu ka dhigayaa mana u ogolnin communitiga inay renti wada noqdaan rentigii baa qaali noqday waxaa jiro weysyaal badan oo maanta guri lagu gadan karo waxaan ku darayaa mar walba ee baahi guri ee jirto qofka waxaan kula talinaa inuu ku dhaqaaqo real estateka maalinna profitkii baa badan maalinna gurigii baa qaarsan mar walba adduunka opportunity meeshaas ka soo baxdo lacagooyin badan baa hadda la ansixiyey state of minnesota about fifty million oo aan weli ka shaqaynayno no sidii loo kala distribute garayn lahaa iyo ruleskiisii oo aan weli stateka challenge garaynayno in la fududeeyo ruulyaashaas iyo restructionyaashaas lacagahaasna waa jidka kusoo jiraan lacago badanna hadda weli available ayaa communityga ay u tahay county haddoo kale client aan maanta la shaqaynayo ramsey county up to ninety three thousand sagaashan iyo saddex kun oo dollar ayaa down payment qofkaas lagu caawimi karaa yes qofka waa inuu qualified u noqdo but su-aashaada oo ahayd real stateka maanta waa qaali waxaan leeyahay still guryihii baa raqiisan hadduu raidka berito soo dhacona waan refinance ayuu qofkii samayn karaa bad maanta guryihii baa raqiisan hadduu raidka soo dhaco guryihii baa qaaloobay so waxaan dhihi lahaa maanta still is opportunity opportunitygaasna waa jans laga faa'iidaysan karo oo oo discount lagu heli karo gurigiiba discount lagu heli karo alsona dowladdiina ay ku caawimayso waxyaalaha kale oo cajiibka ah wadankan america opportunityga uuna siiyey waxaa ka mid ah qof inuu guri gadan karo asagoo aan shilin bixin asagoo xataa lacag la siinayo oo laleeyahay labaatan kun labaatan shan kun baa lagu siin waxna down payment ha dhigin yeelo guri waa waxyaalo adduunka aan laga arkin laakiin waa inuu shaqeeyo qofkaas qofkaas waa inuu shaqeeya ha waa inuu awoodi karo inuu bishii bixin karo waa bishiina waa intuu rentiga bixin lahaa ayuu guri uu leeyahay asaga bixin